dhinacyada baarlamaanka ee ku kala aragtida ah mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha kuwa keenay iyo kuwa ka soo horjeesta ayaa dhammaantoodba waxay u arkaan go'aan qoraaleedkan guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay midaysa ku qanacsanayn mudanayaasha sagaashan iyo saddexda ee keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee ku aadan inuu gudan waaye waajibaadkiisii shaqo loona baahan yahay inuu kursiga ka dego ayaa u arka hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka go'aan jilacsan oo aanan sharciga waafaqsanayn xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka mida mudanayaashaasi ayaan kula xiriiray khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho go-aanka ka soo baxay guddoonka baarlamaanka aad iyo aada u khaldan yahay dhinacyo badan markii laga eego marka ugu horreyso guddoonka baarlamaanka waa arbitra waay oo kubadda baroniumka la cayaaraya qofka arbitra ah waa garsoorka sameeya waay jawaabtii uu soo bixiyey taas meesha waa ka saartay roolka uu lahaa oo hadda dhinac buu noqday wuxuuna la saftay fulinta dhinaca madaxweynuhu la saftay waxyaalaha uu hadda soo qorayna wax sharci ku fadhiya ama sharci ku salaysan ma aha sharciga qodobka artikalka sagaashan iyo laba oo dastuurka si cad ayuu u qeexayaa xilka qaadis madaxweyne haddii la keeno xeer hoosaadka qodobkiisa artikalkiisa labaatanaad si toosa wuxuu leeyahay guddoonka hadday gacantiisa soo gasho muushin ay soo saxiixeen sagaashan iyo saddex qofood waa inuu u gudbiyaa maa meel ay uga qoran tahay ma jirto guddoonka waa inuu dhexdhexaadin u sameeyaa labada dhinac si lamida taasi waxaa dhinaca mudanayaasha iyaguna ka soo horjeesta mooshinka ka dhanka madaxweynaha ay sheegeen inkastoo kowaan waanta uu soo jeediyey guddoonka baarlamaanka oo aysa diidaneen haddana inaanan la marin dhabbihii saxda ahaa ee xagga sharciga sidaasi waxaa qaba xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida isna mudanayaasha diiday mooshinkan ee boqol iyo labaatanka ku dhowdhow waxaan u arkayaa inay tahay tala odaytinimo ama tala waayeel balse ay ka fiicnaan lahayd ayadoo sharciyeysan oo uu u cuskanayo qodobo oo markaa labadaasi mooshin ee hadda hadalhaydtooda ay socoto markaa uu sababeynayo waxa markaa midka saxda ah ee markaas in lagu qanco uu mudan yahayna inay dadka maaragtay soomaaliyeed ay nala qaybsanayaan walaaca jiro iyagana inay ku qancaan way fiicnaan lahayd marka maadaama wax dhaafsiisan aanan jirin hala wada hadlo iyo maarata baarlamaanka hays arko waa qowlun macruufun sadaqa hadalka wanaagsan waa iska sadaqo marka waxaanu arkayaa guddoomiyaha wax kale uu qabto iyo tala kale oo isaga maanta uu meel uu mariyo inuu waayey sidaa aawadeed sidaa uu mahin dilay inuu labadii dhinacba u raalli geliyo haddaba suluuga ay ka qabaan mudanayaasha baarlamaanka go-aan qoraaleedka guddoomiyaha baarlamaanka uu u soo jeediyey ee ah in golayaasha sharci dejinta iyo fulintu ay xal ka gaaraan mooshinada iska soo horjeeda maxaa keenay xilligan wakhti dhowr toddobaad laga dhursugayey guddoomiyaha baarlamaanku inuu xal la yimaado waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor axmed cali khayre oo cilmi baare xagga qawaaniinta ah kuna sugan magaalada london sida marka ka muuqata warqadda guddoonka macnaha oo haddii si fiican loo fiiriyo sagaashan iyo saddex xildhibaan ayaa mooshinkii hore oo madaxweynaha ka dhanka ahaa soo gudbisay boqol iyo labaatan iyo lix xildhibaanna macnaha arrintaas mid kasoo horjeeda ayay keeneen oo waxay kasoo horjeeteen mooshinkaas meeshaas marka iyadoo marka la fiirin waxaa si fiican uga muuqata kala qaybsanaan weyn oo golaha baarlamaanka waa garta macnaha marka dastuurka qaabka uu rabo in la raaco marka markaad fiirisid markay soo gudbiyeen kala soo jeedintaas xubnihii baarlamaanka oo ku doodayey in madaxweynaha dacwada lagu qaado oo shaqada laga fadhiisiyo arrinkii way ka biyadiideen kooxdii kalena way ka biyadiideen marka haddaad fiirisid xubnaha baarlamaanka oo ku doodaya in dacwadan hore loo wado oo sharciga la waafajiyo iyaga waxay leeyihiin macnaha waa in maxkamadda dastuuriga loo gudbiyo maadaama aan maxkamaddii dastuuriga ayna hadda dhisnayna waxay cuskanayaan qodobka soddon iyo sagaalaad oo dastuurka oo ay leeyihiin wuxuu ogolaanayaa in maxkamadda sare ay isku bedesho maxkamadda dastuuriga aniga marka marka arrinkaas si fiican u fiiriso sharci ahaan waxaan isleeyahay qodobkaas macnaa dood kale oo weyn oo kasoo horjeeda ayaa ayaa la keeni karaa waa gartay ani marka waxaan isleeyahay qodobka soddon iyo sagaalaad oo oo xubnaha baarlamaanku ay cuskanayaan macnaha in uunan sharci ahaan sax ahayn oo la dhihi karo dood kale oo kasoo horjeeda ayaa jira inta badan xildhibaanada keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ayaa xalka waxay u arkaan in sharcigu uu yahay biyo dhacooda laguna kala baxo waxaa ka mid a waxyaabaha ay ka dhawaajinayaan xildhibaanadaasi maxkamadda dastuuriga oo loo gudbiya mooshinka jiritaan la-aanta wakhtigan maxkamadaasi oo aanan dhisnaynna ay booskeeda buuxin karto maxkamadda sare haddaba sharciyan muxuu yahay waxa laga filan karo maxkamadda sare oo loo gudbiyo arrinkan waa kan mar kale doctor axmed cali khayre oo ka hadlaya horta sida oo hadda guddoomiyaha ay ka dhawaajiyay labada oo kooxood oo baarlamaanka sagaashan iyo saddex oo xog xubin oo baarlamaanka ah iyo boqol iyo labaatan iyo lix ayaa iska soo horjeeda maxkamadda hadda dastuuriga iyo haddii xataa laisla ogolaado qodobka soddon iyo sagaalaad inuu shaqaynayo oo maxkamadda sare ee arrinka la wareegto maxkamaddu go-aankeedu dacwada in madaxweynaha shaqada laga fadhiisinayo in kale ma aha waxay qaadayso maxkamaddu waxay fiirinaysaa keli ah mooshinkaanu inuu sharciga ku qotomo waxay usoo celinaysaa marka baarlamaankii macnaha hadda markii xataa haddii wadadaas la maro oo la yidhahdo wadadaas aan marno waxaa muuqata baarlamaanka inuu kala qaybsan yahay oo arrintaas aynan hirgelaynin madaxweynihii aan qaabkaa shaqada looga wadinin wadankiina hadeertaan ciidamo fara badan oo ajnabi ayaa jooga waktigii madaxweynaha hadda u dhimanaa waa hal sano ani waxaan isleeyahay marka arrinku meesha ay ka taaganta waxay tahay soomaaliya ilaa xataa dawladdii militariga markay jirtay dadka soomaalida waxay u fakeraan siyaasadda way shaksiyadeeyaan macnaa waxay marka qorshuhu wuxuu yahay in qofka la bedelo iyadoon laga fakeraynin arrimahan kale oo dhibaatada dowladnimada ku xeeran in wax laga qabto dhinaca ku doodaya in xalka laga abbaaro xagga sharciga waa mudanayaasha keenay mooshinke mar haddii guddoonkii uu soo saaray qoraal ujeedkiisa uu yahay in wadahadal lagu dhammeeyo arrinkan maxaa la gudban oo ay sameynayaan tallaabadooda kale waa kan mar kale xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo aan su-aashaasi weydiiyey annaka dhinaceenna waxaan qabanay war-saxaadeed aan soo jeedinay jawaab aan u dirnay guddoomiyaha baarlamaanka jawaabtaasna waxaan ku qeexnay sida aan wax u arkayno inuusan nagu qasbi karin inaan galnaa mediation ama dhexdhexaadin inkastoo in principle dhexdhexaadin weligood diida aanan ahayn laakiin waxaa fiican in lagu aado si sharciyeysan marka ugu horreyso waajibkii laga rabay oo ahaa inuu geeyaa mooshinka maxkamadda horta waa inuu fuliyaa waxaan u qabanay ilaa bisha sagaalkeeda saddex beri aan u qabanay saddex beri waxay ku aadan tahay bisha sagaalkeeda bisha sagaalkeeda inta ka horeysa inuu geeyo inuu geeyo maxkamad hadduu geen waayana inaan ka qaadno tilaabo sharciyeed mudanayaasha ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa ay ii sheegeen in laga dareemayo buuqa siyaasadeed ee jira ee xagga isqabqabsiga xildhibaanada dhinacyada kale ah guud ahaanba xafiisyada dowladda iyo hoteelada magaalada muqdisho